nabaddu waa jecel lahay wareegayna nabad ayaan ka shaqaynaynay wareegayna daraskayga nabad ayaan kula noolay laakiin haddii la garan waayo nabadii oo duulaan bareero caqlku lagu soo qaaday waxa keliya oo noo banaan waa inaan isdifaacno wey waxaan isku difaacaynaa midnimo waxaan isku difaacaynaa wadajir waxaan ognahay in jihaadka la galayahay uu yahay mid dhab ah oo sax ah oo aanan ku gardaray ee nala ka gardaran yahay aan niyadda u sheegno nin gardaranna ma gugaysanayo taasu taa weeye dadweynaha reer soor waxaan u sheegayaa in ilaahay idankii puntland ay diyaar u tahay difaacooda iyo xorayntooda labadaba